magaalada chapel hill ee gobolka north carolina ee dalkan maraykanka waxaa fiidnimadii salaasadii lagu laayay dhalinyaro muslimiin syriyaana oo wax ka baranayay jaamacadaha gobolkaasi dhalinyaradaasi ayuu toogasho ku dilay nin maraykana oo da-diisa lagu sheegay lix iyo afartan jir halka dadka dhintayna ay kala ahaayeen diya barakaad oo saddex iyo labaatan jir ah iyo xaaskiisa yusur abusalha oo koob iyo labaatan jir ahayd iyo walaasheed rasaan abusahla oo ahayd iyaduna sagaal iyo toban jir haddaba faahfaahin dheeraada si aanu uga helo dilkaasi iyo sidii uu dhacay waxaan goor dhaweyta khadka telefoonka kula xidhiidhay cabdifataax cabdilaahi axmed oo degan meel ku dhow guriga shilkaasi ka dhacay islamarkaana ku sugnaa meel tacsi loogu qabanayay dhalinyaradaasi dhimatay
walaalo horta arrintan xaggayga ka dhacday waa arrin aada iyo aada looga naxo maadaama oon anigu aan ahayn waxaan deganahay magaaladan chapel hill gurigay degan yihiin baan saddex mayl u jiraa meesha ay apartmentigii deganaayeen waxa u dhow meel park and ride ah oo degdadku gawaadhyada intay dhigaan dee shaqada markay kasoo rawaxaana ay ka qaataan ad baska ka raacaysid marka dambana baska aad kaga egdegaysid ood gaariga ay kaxaysanaysid sax walaal sax waan gartaa marka dadkii baska kasoo degay ayaa nine one soo garaacay oo u sheegayay u sheegay in maaragtay ay maqleen xabado ka dhacaya meesha ilaa sideed xabad bay maqleen haddana ama ina inuu joogsaday bay umaleeyeen oo haddana saddex kalo xabad ba ayaa ka dhacday meeshii marka hadda waxay maqleen dumar qaylinaya waa gudaha marka waxaasi ka dhacaya marka waxay ka dhacayaan gudaha apartmentigay degan yihiin
familigan ama qoyskan dhalinyarada ha allah naxariis waan gartaa wallahi jawiga aada iyo dadkii waa meeshan intaas waxaan degenaa dhowr iyo toban sano areadan waa community aada iyo aada u wanaagsan oo dee isku xiran meeshan waxaan waxa la yidhahda triangle baa la yidhahda waxaa rally durham chapel hill areadan oo dhan waa meel jaamacado miidhan ah dadkuna aada bay dee iskugu xirayen hadda aad bay weli dhibaatada markay dhacday dadk hadda waxaan imi imikadana kula hadlayo waxaan joogaa waxaan rabaa eventigii caawa ayaan ka qaybgeli doonaa oo loogu baroor diiqayo oo loogu baroor diiqayay marka dad hadda backing baman waayeyba meel inaan dhigto dadkii jaamacadaha oo dhan ayaa iskugu yimi ilaa magaalada o dhan ba la iskaga yimi marka waa dee community aada isku duuban oo arrinta markay dhacdayna dee waa arrin laga wada naxay laga wada naxsan yahay anaga annaga laftarkeena dee aanu ka naxnay laakiinse waxaan aaminsanahay ereyadan inay meel ereya wanaagsan tahay waa tay marka ma cid kalea la deganaydoo qoyska kamid a mise saddexdooda un baa wada deganaa labadan isqaba waaya wada deganaa inantanna inantay walaala yihiin oo iyada n c state bay magaalo yaroo iyada noo jirtaa shan labaatan shan iyo labaatan mile noo jirta ayay iyaduna wax ka dhiganaysay waa tay marka iyaga dhammaantood wada arday bay ahaayeen sidaan u fahmay dhammaantood ba arday bay ahaayeen dhammaantood waxyaabahay dhigan jireen ma la sheegay walaala dental school bay ayuu inanka ku jiray waa wuxuu ahaa sanadkii labaad ayuu ku jiray dhakhtarnimada ilkaha dhakhtarnimada ilkaha dee dad aada iyo aada u faraxsan bay ahaayeen family yaro aada u faraxsan bay ahaayeen arrintan ilaahay ku saliday ya wata marka ilaa hadda maxaa ninku sababta lagu sheegay walaal arrintan horta dee ninkan nin aada iyo aad dhowr jeer ku qabsaday parking bua wax lagu leeyahayna markastana xabad buu dhinac ku sitay waan garta ya marka waxa la yidhi ninkan inuu nin unemployed ayuu ahaa gurigiisa iska jooga bilaa shaqo bilaa shaqo ah muxuu ahaaye de ilaahay baa ku ya marka miyay ku dhawaayeen oo guri ku dhow bay wada degan yihiin ma may iskumay deganeen way waa hal way building quray wada degan yihiin ha waan gartay dadka daraskiisana waxay oran jireen nin aada iyo caraysan buu iska ahaan jiray had iyo jeer wanta yaa u badan degmadan aad degan tihiin ma dadka caddaanka u badan ma madowga ma dadka muslimka caddaanka u badan haddana community wallahi community isku jira weeyaan oo oo dee inkastoo dee caddaanku u badan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdifataax cabdilaahi axmed oo degan meel ku dhow guri lagu laayay dhalinyaro arday ah oo dalka syriya u dhashay oo dalkan maraykanka lagu dilay geesta kalena saare cidli nuur ayaa khadka telefoonka isla magaaladaasi kula xidhiirtay liibaan xuseen cabdikariim oo ah wiil ay saaxiib ahaayeen wiilka dhintay ee diyaa barakaad waxayna ugu horreyntii weydiisay meesha uu ku sugnaa markii la toogtay saaxiibkii iyo ehelkiisa waxaan joogay librariga intixaan oo maanta aan kusoo qaaday aan maaragta barbeergaraynayo intixaan baad diyaarinaysay aad maanta gelayseen sax marka dhalinyaradan la laayay ee dhintay aqoon ma isku lahaydeen ma istaqaaneen ha wiilka oo maaragta dhintay saaxiibo baan lahay walaa been kuma sheegayan xaaskiisa iyo walaashay sitaa ma aqoon xaaska iyo walaashii xaaskiisa iyo walaashii maad aqoon laakiin wiilka saaxiibaad haydeen ha magaciisa waa ah, diya baraka waan gartay marka goorma isbarateen diya markaan dugsiga dhexe ku jira hadda xoogaa shan sano u igu weyn waa tahay markaan dug- dugsiga dhexe ku jira oo magaalada soo galay mhm aan maaragta bonooni aan masaajid oo magaalo ku dhex jira aan isla ciyaar jirnay banooni baad isla isla tegi jirteen oo waad isla soo ciyaari jirteen ha bonooni oo kubadda oo basketball basketballka waan gartay masaajidkana waa ku kulmi jirteen si fiican ha wiilkaas maxaad nooga sheegi kartaa dabeecadiisa iyo dhaqankiisa siduu ahaa wiil oo baari oo wanaagsan oo maaragta shantiisa salaad isugu jira buu ahay hataa u sameeyey eh, organization hataa oo maaragta qaxootida oo ka timaada syria isaga Sy- syrian buu ahay magarad waan gartaa Eh, wuxuu sameeyey organization oo qaxootida oo syria ka timaada oo aaday haha oo oo la aaday eh, turkey haha qaxootida meeshaas jooga wuxuu sameeyey organization oo laga hagaajiyay ilkadooda marka wuxuu sameeyey urur caawiya dadka qaxoontiga ee syriya ka taga ee turkiga u gudba sax because isaga xataa wuxuu dhigaayo maaragta dentista wuxuu dhiganayay dhakhtarka ilkaha ha daktar ilkaha muu tegi jiray turkiga isagu muu tegi jiray liban ha uu tegi jiray hataa ka hor markuu isagoo dhiman shalay haha wuxuu reis wuxuu reis jiray toban kun oo dollar camal oo uu ururiyey ha maanta wa- lacagtaas waxay maraysaa boqol iyo konton kun camal marka wuxuu ugu talagalay inuu ku caawiyo dadka qaxoontiga syriyaanka sax ha goormuu guursaday xaaskiisa Ah, lix oo subuuc ka ka hor oo guursadasda xaaska lix usbuuc ka hor sax ha ma dhow is guursadeen xaaskiisu ma waxaa la yidhi magaalada may deganaan jirtay mise meel kale ka timi ma- ah, magaalada oo ku- ku dhow jambehe oo lagu dhaho raali oo madaxa gobolka ay degnaa jirtay xataa jaamacad oo meeshaas ku jira ay ay mar dhow soo qaban jibid maxay baratay iyadu iyada waxay baranaysay biology ah, sanadkan ay soo qaanjibisay marka waxay rabtay inay xoogaa nafiso iyo semesterka oo maaragta fallka oo noo hadda noo soo imaanay waxay geli rabtay ah, sanad koobaad oo faculty oo doctorka ilkaha waan gartay ee gabadha yar ma isagay walaala ahaayeen mise xaaskiisay la dhalatay xaaskiisa ila dalatahay iyada xataa jaamacadda oo sanadka labaad ay ku jirto xataa qof oo saaxiibteeda waxay la sheegtay inay inay xiisatay ah, walaasheed ah, shalay markay markay soo waxay soo wactay walaasheed waxay dhahay guriga aan kusoo imaanaya markay guriga soo imaatay maaragta balaadii ku dhacay
kaasi waxa uu ahaa liibaan xuseen cabdikariim oo ah wiil ay saaxiibo ahaayeen wiil suuriya asalkiisu ahaay oo ku dhintay magaalada chapel hill ee gobolka north carolina kaasoo magaciisu ahaa diya barakat halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a washington